الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله waxaa ka mida waxyaabaha iimaanka ilaahay subxaana wa tacaala ugu nicmeeye muslimiintu uu keensanayo iyo midhaha laga goosto inaanu aqbali qofka muslimka ahi nagaadidayo adkaanta ilaa uu bandhigo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo wixii waafaqana uu aqbalo wixii khilaafana uu diido bal uu tilmaamay uu yahay shay aan xaq ahayn oo baatil ah waxaase jirta baryahan dambe dadka muslimiinta dhexdooda markuu ku batay jahligu ku dhaqanka ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisuna ay yaraatay in madaadi fara badan iyo magacyo kala duwan dadka muslimiinta ahi ay iska aqbalaan taasoo ah mid inta badan laga soo waarido laga keeno xagga bilaadul kufr dhulka gaalada waxaa baryahan dambe aada ay ugu maqallaa kalimatu addimuquraaqiya kelmadaasi oo in fara badan lagu soo celceliyo marba si loo dhigaba mar la yidhaahdo geedi socodka dimuquraadiyadda mar la yidhaahdo dimuquraadiyad baa ka hana qaaday somalilan mar la yidhaahdo waxa u badane somalilan ay ku faanaysaa waa nabadgelyada iyo dimuquraadiyadda ay gaadhay waxay noqotay kelmadaas iyo waxay xambaarsan tahay wax lagu faano waddankeennana lagu ammaano dad fara badanina macnaheeda iyo midhaheeda toona iyagoon ka fiirsan inay ku celceliyaan oo cidda tidhaahdoon ay ka daba yidhaahdaan iyagoon isweydiin kelmadda macnaheedu waa maxay maxaa axkaam ka dhalanaysa maxaa midha laga goosanayaa xaggee bay ka timi mabaadida ay leedahay yaa jidaystay ama betistay marka horaba kelimatu dimuquraadiya waa kelimatun yunaaniya waa kelmad asalkeedu giriig ah qolada giriigga la yidhaahdo afkooda ayaa ay ka mid ahayd oo laga soo turjumay macnaheeduna waxa uu yahay dadka kelmadda ku hadlaya u yaqaanin iyo dadka isticmaalay mabaadideeda dejistay suuqatu shacab in awoodda shacabku uu leeyahay kadalika in alxukmu lilaqlabiya sida loo bataa mar walba inay tahay sida saxda iyadoo wax kale aan loo eegin oo aan loo bandhigin ashacbu waa sulqatu tasdiir alqawaaniin shacabku isaga ayaa suldada ama awoodda qawaaniintu ay ka soo baxayso oo xaqna u leh in waxa isagu uu doonayo uu jidaysto oo u sharciyaysto kelmadaasi khasaa'isteeda ama waxyaabaha ay la gaarka tahay iyo calaamaadkeeda aadka u muuqda ee waxyaabaha kale lagaga garan karo waxaa ka mid a in cidaan ilaahay subxaana wa tacaala ahayni ay xaqu leedahay inay wax jidayso oo wax ay sharciyayso marka marka aad dimuquraadiyada ammaanayso amaba se aad ku faanayso ama aad wax wanaagsan u aragto macnaheeda u horeeya wuxuu yahay ana ligayri illahi subxaanahu wa tacaala xaqa tashriic cidaan ilaahay subxaana wa tacaala ahaynin inay xaq u leedahay inay wax jidayso ay sharciyayso waxaan maanta jeclaaday bal islaamka iyo dimuquraadiyaddu sidaa u kala duwan yihiin ee meel kaleba intaan laga eegin midhaha muuqda ee mid walba laga goosto ay ugu kala duwan yihiin saanu caddeeyo waayo iminka innaga kelmadan aada looma fahmin inta badan dadka ku hadlaan waxay ka fahamsan yihiin oo qura qadiyadda doorashada in doorasho la sameeyo oo xukunka wasiilada wuxuu doonayaba ha noqdo ama kaafir ha noqdo ama muslim ha noqdo ama saalix ha noqdo ama daalix ha noqdo mid xunaa mid wanaagsan ha noqdo mid sifaadkii islaamku uu shardiyey qofka talada ummadda qabanaya la ha noqdo ama yaanu noqon ka inta badan ay u codaysaa inuu xukunka xaq u leeyahay intaasoo qura ayaa dadka badankoodu maanta ay ka fahamsan yihin laakiin kelmadan sida dadka loogu celcelinaayo iminka waxay noqotay kelmad agteenna maqbuula oo xataa nafteenna iyo qulubteenna aanay ka mid ahayn dadka in badan oo ka mid ah sida dadka loogu celcelinaayo waxaa dhaci doonta marka dambe mabaadida faraha badan iyo usuusha iyo tashriicaadka kelmadan ay xambaarsan tahay in marka dambena waddankeenna ay ka hirgalaan waayo shayga haddaad bilowgiisa aqbasho waxaa dhacaysa wax allaaliyo waxa uu jiidanaya ka dambeeyaana waa shay kuu soo talagalay weeye oo aanad ka hortegi karin cadowkooda islaamku walaalayaal waxa uu qariray amaba se uu sugay sharciyeynta xalaalaynta iyo xaaraantimaynta iyo waajibinta iyo axkaamta kale inuu allaha subxaana wa tacaala dadka abuuray oo quri xaq uu leeyahay laysa hunaaka majlis tashriic ila allahu subxaana wa tacaala goro loo yaqaano golaha sharci dejinta oo islaamku uu qirsan yahay ma jiro dadku waa samaysan karaan nidaamyo noloshooda adduunyo kala xaga laakiin sharciga islaamka aan ka hor iman ahayn laakiin gole shareecada islaamku aanay xukumin oo waxa ay soo saarayaan nidaamyada iyo sharciyada ay soo saarayaanna sharciga aan loo bandhigahay islaamku mid uu sheegay ma aha oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ku xusan sharciyeynta ilaahay baa xaq u leh inuu xalaalayo waxna xaaraantimayo waxna diido waxna ogolaado ilaahay subxaana wa tacaala nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku uhi waana hadal innagana inagu socdeen uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabicha walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun nabi maxamed oo sharci baanu kuu soo dejinnay adigu waxaad iska jidaysatay maaha sharcigaasi raac ha raacin hawada kuwa aan waxba garanahayn mid kastoon ilaahay sharcigiisa ku dhaqmahaynin waa min aladiina laa yaclamuun ama cilmi halahaado ama yaanu lahaan kuwaan waxba garanahayn buu ku tirsan yahay ilaahay agtiga subxaana wa tacaala kuwa markaa dimuqraadiyada maanta ammaanaya ee wax wanaagsan u arka oo horumar lagu gaadhi karo waxay ka mid yihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed uu ku yidhi walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun dimuqraadiya waa min ahwaayi waxyaabaha hawadooda ay ka keeneen ayaa ay ka mid tahay ilaahay baa marka leeyihi am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiin maa lam ya'dan bihi illaah warma waxay leeyihiin kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ay la nasaynayaan oo u jideeyo oo u sharciyeeyey waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala jideeyey mid kastoo markaa samaysta cid wuxu sharciyeysa wuxu xalaalaysa waxna ka xaaraantimaysa wax u banaysa waxna u diida iyadoon ilaahay sharcigiisii aan la eegahayn waxa uu ka mid yahay kuwa shurakada samaystay ilaahay subxaana wa tacaala sokadi qofka muuminkaa sifadiisa ayaa ilaahay uu inoo sheegay wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihi qof muumina oo nina iyo gabadh muuminada midna uma haboona uma banaana sifaadkoodana kama mid aha marka ilaahay uu wax xukumo inay wax kale ka doortaan ilaahay wuxuu xukumay in sharciga uu soo dejiyey la raaco oo adduunyadeenna xataa sharcigaasi uu maamulo ilaahay subxaana wa tacaala xukunkiisa in laga tago oo laga doorto mabaadida xagga kufaarta laga soo waaritay oo dimuquraadiyadu ay u horraysaa waxa ay ka mid tahay sifaadka muuminnimada lagu waayayo wma kana limuminin walaa mu'mina ida qada allahu warasuuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihi marka qodobkaasi waa qodob aada u muhima dimuqraadiyadu sharciyeynta waxay siinaysaa cid aan ilaahay subxaana wa tacaala ahayn fiha ama daa'ifa koox shacabka ka mida oo loo bixiyo almajlis alniyaadi ama loo bixiyo almajlis altashriic golaha baarlamaanka ama golaha sharci dejinta iyo magacyada noocaasiya haddaanay maanta jirin haddaanay maanta jirin gole haddaanu somalilan maanta ka jirin gole xaaraantimeeyo wax ilaahay uu xalaaleeyey xalaaleeyana wax ilaahay uu xaaraantimeeyey haddii maanta halka aynu marayna dib looga dhaqo waayo oo dimuquraadiyadda lagu faanayo ee waxa wanaagsan dalka loogu sawiraayo haddii dib looga laabo waayo taasina way iman doontaa oo geedka waxa weeyaan midhihiisu waa iska daba yimaadaan marba waxa weeyaan qaar ayaa soo baxa maantana qaar baa laga goorsan barina kuwo kale ayaa laga goorsan doonaa waxaa ka mida mabaadida waaweyn ee islaamku uu jirridda waxa weeyaan u aasay ee uu ka dhigay wuxuu la xidhiiriyey xataa tawxiidkiiyo keliyeynta ilaahay subxaana watacaala umma islaamiya inay noqoto ummad qura inay noqoto xisbun waaxid qaaciduhaa kitaab ullah waxaakimuhaa sunnatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ummadaasoo ilaahay kitaabkiisu waa hagaay sunnada rasuulkuna calayhi salaatu wasalaamka xukumaysa ay tahay nolosheeda iyo qaabka u noolaamaysaana ay tahay sida ilaahay uu jireeyey iyagoo aaminsan sidaa ilaahay u sharciyey si ka wanaagsanayna ay jiro loo noolaan karaa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ilaahay baa subxaana watacaala sidaa yidhi dimuquraadiyadda waxaa ka mida mabaadideeda u horeeya ummadda in loo qaybiyo axzaab ha oo xisbi qura mala ogolaba dimuquraadiyadda ummadda inay mid ahaato waxaa mabaadideeda u horeysa ka mida ummaddu waa inay qaybsanto altacaddudiya alxisbiya canaa axsaab tiro badan oo tartanta waa in la helo meesha axsaab tiro badan oo tartanta aanay ka jirinna waxay aaminsan yihiin meeshaa dimuquraadiya inaanay ka hana qaadin waxa ka jiraana uu yahay dictatoriya waa laga yaabaa dad muslimiin maanta inay sidaa iska idhaahdaan mar haddaan waddankaa xisbiyo badan laga ogolayn haa meeshaasi dictatoriya ayaa ka jirta bal dib u eeg taariikhda islaamka nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam ah xaakimka muslimiinta nebiga ilaahay usoo diriyo xaakimka u taliya innaba ma keeni kartaa taariikhda islaamka inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam fasaxay axsaab fara badan uu dhi allayla tartamo ka kalay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam khulafadii ka dambeeyey abubakar cumar cuhmaan cali ma dictaatoriyiin bay ahaayeen ila mid xisbi kala fasaxay ma jirin ummadoo dhan xaakim waaxida ayay ku kulansanayd markaa marka horeba ninka fasaxay axsaab fara badan ha ama miday dawlad leeday ha noqdo ama mid mucaarida ha noqdo ila xisbiga dawlad iyo dawladdiina bay kala yihiine ninkaasi marka horeba wuxuu khilaafay macnaa mabaadidii islaamka mabda kalena waa u qaata wa fataha calaa nafsihi sharca isaga ayaana naftiisa albaabada sharka waxa weeyaan ku furay sida insha allahu tacaala aynu ku arki doono qodobada dambe islaamku walaalayaal waxaa ummadda ugu baaqa inay noqdaan umma waaxida axsaab inay noqdaan ama axsaab diiniya ha noqoto ama axsaab siyaasiya ha noqotee islaamku ma fasixin wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraqu ilaahay xadhigiisa dhammaantiinba qabsada oo ha kala tegina ha kala tafaraaruqina maanta marka axsaab ummadii loo furay la yidhi dimuquraadiyadda waxaa ka mida bimacnaa mabaadideeda u muhiimsan waxa weeyaan altacabudiya alxisbiya ummadii miyay tafaruqi calaykum billah ummadii miyay kala tagtay oo ma waxay noqotay ummad isxamanaysa oo iscaayaysa oo isaaqlagaadeynaysa cabra wasaa'il ilcilaam hadday tv noqoto iyo hadday idaacad noqoto iyo hadday jaraa'id noqoto iyo hadday fadhiyada gaarkaa noqotaba uma kaambayn uun ku jirta oo mid waliba naftiisana dadka u ammaanayo kuwa kalena uu ku diraayo ummaddu miyay noqotay mise axsaabtu waxay noqotay wax ummaddii waxa weeyaan mideeya dad fara badan inaan dararsanayn baa laga yaabaa dadkii waddankan ku noolaa xaqiiqatan waa la qaybiyey axsaabta waaweyn marka laga yimaado ummadda kale intooda badanina axsaab bay ku jiraan ururka dhalinyarta ururka haweenka ururka waxa weya waxbarashada ururka waxan ummadiiba hay-ada ayaa qaybsado intay ururo u sameeyeen qayba meel bay ku xareeyeen guruubya ummadii loo qaybiyey dabeetna qayb walba wax siminaar laydhaa iyo kulama ayaa loo qabtaa waxa la doonaya ayaa markaasi loo yeedhiya ummadna waa qaybsan tahay ummadala cidda xaqiiqatan u talisaa waa cidda ururada u qaybsay oo xogeyga yara adduunyada waxa weyaan ku tagtay ciddaasaa u taliso meesha iyagu ay u jihayaan ayuunbaa dadka badankoodu maanta ay u jihaysanayaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uhi walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu macnaa tafaruq iyo ikhtilaaf waxay sifa u tahay kufaar iyo gaal iyo dadal diin xaqa haysa muslimiin ay la mid noqonina macnaa xaqa idinku ku midooda wuxuu uhi rasuulkeena calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha yardaa lakum alaaa wayakrahu lakum alaaa ilaahay saddex ayuu raali idinka yahay saddexna ilaahay waa idin nacaa fayardaa lakum an tacbuduu walaa tushrikuu bihi shaya ilahay wuxuu raali idinka inaad caabudaan oo shirkiga aad iska ilaalisaan wa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu walaa tatafaraquu inaad ilaahay xadhigiisa diintiisa dhammaantiin ku midowdaan oo qabsataan oo aydaan kala tafaraaruqin ayuu ilaahay raali idinka yahay ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحو إلهي إذن معا وأصفار الغالي إذن كاهي دمتين ناري كتير الدنيا آخرتها صدح الرموض صدح الرموض معي قيل وقال أحزابت قيل وقال وقفر أحضر وحيامك رأيك منه يدك مرافق وهو تاسع المتيفين وضكاك حزبين الباسلين يليه waa beentood annaguna sidanaanu leenahay hebel sidanu yidhi sidanaa la yidhi baa la yidhi waxaa ka socdaaba waxaasay u badan yihi wakadalika waxa weeyaan jaraaimkii wakadalika waxa weeyaan kasrata su'aal su-aalo fara badanoo faa'iida aan lahayn ilaahay waa idiin nacaa wa idaacat almaal dadka xoolahooda ku bixinaya maanta dimuqraadiyadda iyo axsaabta iyo ragga xukunka u tartamaya oo islaamku in xoolo lagu bixiyo iska daaye aanu xataa ogolaan qof yidhi war anigay doodta madax iga dhigay madax laga dhigto qofkaasi waxa weeyaan idaacat almaal buu sameeyey xoolihiisii waa dayacay ilaahayna subxaana wa tacaala waa weydiin doonaa dimuqraadiyaddu waxay ku dhisan tahay xukundoor oo nin kastaoo xisbi samaystay oo le can dariiqi dimuqraadiya ayaa suudanaya xukuma ka gaadhaya dee wuxuu doonaya waa xukum waa inu isagu xukumo oo markaa ka haystada meesha uu ka dhaqaajiyo waakada kii marka hore haystayna xisbi kale uu samaysanaya isagu si marlabaad habkii waxa weeyaan uu ugu noqdo badiinteennu maxay ka qabtaa qof xukun soo doontay uhi walaan idin xukun ee aniga waxa weeyaan xukunka ii dhiiba bal maxaa laga yeelayaa diinteenu maxay ka fidhi dimuqraadiya waxay leedahay haa kaa doontaa idinku doorta oo xukunka u dhiibta dadkaa xukunka idin weydiisanaya wuxuu leeyahay abu muusa alashcari sida imaam muslim saxiixiisa oo ku warinaayo dakhaltu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam ana wa rajulaani min qawmi aniga iyo laba nin oo aanu isboqolo nahay ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u galay faqaala axaduhumaa yaa rasuula allah amirnii calaa bacdi maa wallaaka allah rasuulka ilaahay maanta madaxtinimaan doonaya waa cadaysta ninkaas waxaad madax iga dhigtaa dee taladaa ilaahay subxaana wa tacaala u kuu dhibay meeluu iga geli oo badmansiguu iidhin wa qaala alaakharu mila daalik kii kalena sidaasoo kale ayuu yidhi anigana masrin adii magacawdo ayaa kuugu ibi wa calaykum billah mudageysta wuxuu ugu jawaabay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inna wallah dhaar buu raaciy inna tawkiid bay faa'ideynaysa dhaartuna adkayn labaad bay faa'ideynaysa hadalkaa la adkeeyey inna wallahi laa nuwalli hada alamra axadan sa'alah annagu ilaahay baan ku dhaartae talada muslimiinta uma dhiibno qof waxa weeyaan dalbay oo yidhi war aniga madax iga dhigta maanta walaa axadan xabsa calayh bal hadda u fiirso iska dhaaf mid afka nugi intuu ku hadlay yidhi aniga madax iga dhige xataa mid hadiyaanu sidaaba odhana dadaal ku bixiyey afkaba yaanu ka odhana si kale ugu dadaalay oo la dareemaya inu madaxtinimada doonayo uma dhiibano waar axsaabtu maxay ku dhisantoon inta ahay madax iga dhiga aniga soo maa oo si cadalka loo weydiisto iyo dadaal lagu bixiyo safarro la galo shiro la qabto wax la qoro khudbado la jeediyo xoolo la ururiyo oo kullu aa ujeeddada looga socda ay tahay in xukunka la gaadho wa sabu maxay tahay sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof qofkan xukunka dalbaday uu ugu diidaya waa dhowr arrimood awgeed dhowr arrimood baynu ka sheegayna ka koowaad waxay tahay qofka xukun doonaya la aniga madaxa layga dhigo waa qof aan mas-uuliyaddaasi xulayskana ilaahay agtiisa ka leedahay aan dareensanay raggii ragga ah ee iimaanka iyo cilmiga lahaa iyadoo lala daba socdoo lala baryaayo ayay waxa weeyaan ay diidi jireen oo ay ka carari jireen waayo waxaa ka dambeeya ayaa ay dareensanaayeen waa nicma almurdica wa biisat alfaatima marka hore waad jiqi doontaa waxoogay inaad ku raaxaysatay baad u arki doontaa laakiin naaskaasi marka uu gura qiyaamuhu dhaco ee ilaahay lagu horgeeyo ayaad dhibkeeda dareemi doontaa mar labaadku qofku hadduu xukunka dalbaba ilaahay ugu kaalmay maayo wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabduraxmaan ibnu samura isagoo la hadlaaya saxaabiga la ydhaha bukhaariyo muslim baa wariyey yaa cabdiraxmaan laa tas'al ilimaam wartalada rasuulka u fiirso cabdiraxmaanow madaxtinimo weligaa cid ha weydiisan madaxiga iga dhiga ha odhan fainaka idaa sa'altaha fainaka idaa ucطiitahaa can mas'alatin lam tucan calayha waidaa ucطiitaha can kayri mas'alatin ucinta calayha haddii madaxtinimada lagu siiyo su-aala aad weydiisatay awgeed iyo dalab aad dalatay lagugu kaalmayn maayo ilahi ba subxana wataala garabkaa ka baxaay laakiin adigoon dalban oo ciddaba aan weydiisan haddii baasha lagula soo doonto ilaahay baa subxaana watacaala markaa kugu kaalmaynaaya marka dimuquraadiyadda iyo islaamku qadiyaddana waa ku kala tegsan yihin qadaayaad kalo fara badan oo ku kala duwayn baa jirta waxaan filayaa inaana khudbadan ku dhammayn karin insha allahu tacaala khudbadaha dambana waa dhammaystiri doonaa mafaasida dimuquraadiyadda aad baynu uga hadli doonaa annagoo gudanayna waajibka ilaahay una saaray waajibulbayaan in dadka loo caddeeyo waxyaabaha sharciga ilaahay khilaafsan iyo mafaasida ay leeyihiin waayo maanta waxaan arko arrintan inaan ka hadlo igu dhaliyey inay arrintaasi noqotay arrin iska musallamaba oo dadkii dimuquraadiyaddu wax saxaynay tahay baaba qulubtooda iska gashay oo allaala waxay ku khaldan tahay oo waxay ku baan tahay ma daraysaa inta badan culimo u sheegtay dadka u sharaxdayna waaba yar yihiinba aquulu qawli hada waastaqfir llah liya walakum الحمد لله حق حمده وله الشكر على نعمه وآلائه ثم الصلاة على عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون عباد الله إسلامك أعطى كل ذي حق حقه وأنزل كل شيء منزله المناسب به إسلامك شيء والبا يعيد والبا حق يدا يوسف شيء والبا وحاول دجيي الكفوها الضوء ma yaqaano islaamku wax la ydhaha musaawaa sinaansho islaamku wuxuu yaqaanaa cadaalad sinaanshaha iyo cadaaladna waa kala duwan yihi sinaanshaha waa in macnaa kii la fadilay iyo kii ka hooseeye la simo sinaanshaha macnihiisu waxa weeye haddii wax la qaybinayo in loo simo sinaanshaha macnihiisu waxa weeye inaan sifaadka dadku ay ku kala duwan yihiin ay ku kala sarreeyaan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa inaan la eegin laakiin cadaaladdu sidaa maaha cadaaladdu waa mid waliba inta xaqu u leeyahay waa in la siiyo farka laga saaro ama intaasi ha u badnaato ama ha u yaraato ama cid kale ha la sinto ha gaadhsiiso ama ha ka sarrayso ha ka kormariso ama ha ka hoosaysiiso mid walba intuu xaqu leeyahay la siiyo ayaa cadaalad la yidhaahdaa islaamku wuxuu ku baaqaa cadaalad ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan waana diin lcadli islaam yaa ku dhiiran karo oo odhan kara sidaa ilaahay wuxu qaybiyey sax maaha oo cadaalad maaha oo si kale ayaa ka saxsan yaa ku dhiiran kara ka sidaa ku dhiirada waa qof aanu iimaan qalbigiisa ku jirin hadduu markii hore ku jirayna kelmadaasi waxay daliilu tahay in iimaankii qalbigiisa uu ka dhammaaday oo uu yahay qof diintii islaamkuu nisbo sheeganaya mar hore ka baxay waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun ilahay cid ka xukun wanaagsanima jirto laakiin arrintaa waxaa garanayaan dadka iimaanka iyo yaqiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu ku arsaaqay quluubtoodu ay ku camiran tahay sifaadka wanaagsan dimuqraadiyadi sinaansha ayay ka shaqaynaysaa waxay simaysaa caalimka iyo jaahilka ayay simaysaa ilaahayna wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa cilmiga iyo kuwa aan cilmiga lahayn waa maya xataa cilmiga adduunye kuwada iyo kuwa aan lahayn baan sinay iska dhaaf qof cilmigii ilaahay garanaya iyo qof aan waxba ka garanahayn dimuqraadiyadu waxay simaysaa kaafirka iyo muslimka oo waxa ay ku shaqaynaysaa waxa la idhahda almuwaatana oo muwaatiniinta oo dhan waxaa lahum xaqu tarashuc wاtarshiix wاlintikhاab waxa la dhammaantood iyadoo sifaatkooda aan la keleyn iyadoo diin lagu kala geyn aan mabaadin lagu kala geyn wax kale aan lagu kala geyn dhammaantoodba waxay xaq u leeyihiin inay isa soo sharaxaan oo ka kaafirka uu yidhaahdo somalilan inaan madaxweyne u noqdaan doonayaa dimuqraadiyad baynu ammaanaynaa baa taa fasaxaysa haddaynu u diidnaan waxay noqonaysaa dimuqraadiyad la-aan ayay noqonaysaa oo la yidhaahdo maya adu gaal baatay ku dooranay mabaadicii dimuqraadiyada in la khilaafo laga horyimi bay noqonaysaa waxay fasaxaysaa inuu mid waliba wax doorto dadka ka u caqli liita iyo ka dadka u caqli badan kaafirka iyo muslimka ninka iyo gabadha ayaa taladooda isku mid ay noqonaysa kullu ka xabadle ee dooxa hargeysa xababta ku cabaaya iyo suldaanka ama boqorka u sarreeya waa isku tala marka dimuqraadiyadda la eego mid walba warqadiisaa loo dhiibaya ciddaa doonaysa duguri la odhan maayo kani waar bal waa suldaan ama waa boqor waa waayeel iyo waxgarabe bal dadkan aynu xukunka u dhiibanayno waa bal isaga si gaara waxa looga weydiiye la odhan maayo waxaa leeyahay kaxababka cabaaya ee suuqaa jiifa ama tuugee midida halkaa la fadhiya dadka baadanaya iyo suldaankii iyo boqorkii reeraha oo dhami waa sawa laka waraqatu ikhtirac waintikaab walahu mitlu dalik ka ummadda ugu caalimsan ugu iimaan badan uka alla kacabsi badan iyo ka ummadda ugu liitaa waa sawa mid waliba warqadun buu leeya hal sawdun buu leeya mid laba lihima jiro dimuqraadiyadu waxay simaysaa mujrimiin iyo mu'miniin afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin ilahay baa sidaa yidhi ma mujrimiinta kufaarta iyo muslimiintaan isku mid ka dhigayna dee dimuqraadiyadu isku mid bay ka dhigaysaa afaman kaana muumina kaman kaana faasiqa laa yastawuun waa mid muumina ayaa la mida mid faasiqa islaamku maya buu leeyahy dimuqraadiyaduna waxay leedahay ha dimuqraadiyadi waxay sinaysaa rag iyo dumarka fii kulli shay islaamku waxyaabaha qaarkood rag iyo dumarka waa ka sinay waxyaabaha qaarkoodna ilaahay xikmadiisu waxay keensatay oo maslaxadda ragga iyo dumarkuba ay ku jirtaa inay raggu kaga sarreeyaan dumarka waxyaabahaana waxa u horeeya oo dimuqraadiyaddu ay leedahay rag iyo dumarku waa ka siman yihiin waa xagga talada iyo hogaaminta islaamku wuxuu leeyahy talada iyo hogaaminta waxaa la ragga alrijaalu qawaamuuna cala nisaa raggu iyaga ayaa kuwa qaadimiina cala nisaa kuwa dumarka waxa weeyaan maamula bal rasuulkeenu wuxuu yidhi sida xadiidu abi bakra ku sugan laa yuflixu qawmun wallow amrahum imra'a liibaani maayaan oo horumar gaadhi maayaan dad taladoodii u dhiibtay ruux dumara falaax iyo horumarka ayay ku waayaanba arrintaas dimuqraadiyadu sidaas oo kale dee dhaxalka rag iyo dumarku waa ka silmimasa dumarki waa la dulmiyey haddii la yidhaahdo lildakari mitlu xadil untayeyn oo ninku laba qori buu leeyahay gabadhuna qori bay leedahay haddii la yidhaahdo dumarka xuquuqdoodii baa meel lagaga dhacay bay leeyahy ma ilahay baa meel kaga dhacay alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ilaahay baa cid walba uga xogogaalsan sida wax loogu qaybiyo ee u habboon cid ilaahay uga xogogaalsan uga habboon badan wax weeyaan ma jirto ilaahay baa yidhi raggiyo dumarka markuu ka hadlaayay walilrijaali calayhina daraja raggu daraja ayaa dumarka ay leedihiin mafaasiduhaa kafiira wa dimaaruhaa khabiisa mafaasideedu aad bay u fara badan yihin dimuqraadiyadda midhaheeduna aad bay u xun yihin waa dacar iyo sun iyo dhunkaan weeye marka hore waa laga yaabaa in madab dusha lagaaga soo mariyo yadusuuna laka suma fi lcasr ayuha muslim sun ayaa malab ay kuugu walaaqayaan si aad malabka deetana suntaasi waxa weeyaan ay ku disho waxyaaba waxa weeyaan nafta bani aadamku ay tu ku dagmayso oo la balbalaalyo la qurqurxiyey ayaa lagu sheegaya waxaasoo dhanna waa lagu qarinaya tallaabo tallaaba ayaa lagu gelinaya haddii markuba dimuqraadiyadda laynoo sharixilaa la odhan lahaa waxaasoo dhan bay xambaarsan tahay dee dadku waa rabbihi lahaayeen waa diidi lahaayeen laakiin xumaanaheedoo dhan waa lagu qarinaya in yaroo hadday sharciga xataa khilaafsanta adigu aanad aad u garan aad aanad u dareen aan aad aad aanad u dareemay ayuun baa lagu muujinaya biidni illaahi tacaala khudbadaha soo socdana halkaasaynu kasii wadi doonaa mafaasida ay dimuquraadiyadu leedahay dhibaatooyinka leedahay iyo midhaha xun ee laga goosto iyo sida islaamka iyo dimuquraadiyadu dib laba iska soo horjeeda oo aan soo jaanqaadi karin ay waxa weeyaan u yihiin aqulu qawlii hada واستغفر الله لي ولكم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر هذا الدين اللهم علم جاهل المسلمين اللهم علم جاهل المسلمين واحفظ ضالهم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد